socoteenna waa laanta af soomaaliga e v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington haddaba furitaanka shirka heritage ee jabuuti ka furmay maanta ayaa waxaa looga hadlay arrimo ku saabsan deegaanka iyo isbeddelka cimilada waxaa goor dhoweyd warbixintan soo diray waryaha v o eda ramadaan muuse cabdikariim jaamac oo ah guddoomiyaha golaha maamulka machadka heritage ayaa tilmaamay waxaa sanadkan ku cusub shirka inta aad ka warqabtaan sanadihii lasoo dhaafay shirkan waxaa isugu yimaada dad badan oo ay ka mid yihiin kuwa siyaasadda jaangooya aqoon-yahano fara badan ra'yi la isku weydaarsado sanadkan waxaa cusub oo tobanguuradana ku soo beegmay inan la keenay in ka badan afartan cilmi baaris oo halkan lagu soo bandhigi doono oo ku saabsan mowduuca shirka oo la xidhiidha environmentiga climate changiga dhibaatada uu nagu hayo regionka oo dhan uu ku hayo oo abaaro iyo fatahaado iyo cuntayari iyo waxa la socda iyo conflicti saameyn ku yeeshay adduunyadao dhan deegaanka aan joogno oo regionka ah iyo adduunyadaba marka cilmi baaristaasi runtii faa'iidooyin badan bay obviously leedahay agaasimaha machadka heritage rofesor rafyare cabdi cilmi ayaa ka warramay howlaha sanadka loo qorsheeyey in lagaga hadlo shirka shirkan isaga waxaan sanadkan u dooranay mowduucaas a ujeedaan oo ah deegaanka iyo isbeddelka cimilada waxaan isniri mowduuc ka muhiimsan oo dalka yaalla sanadkan ma jiro sababta asaa u leenahayna waxa waaye marka la fiiriyo qiyaasaadka toddoba milyan ilaa siddeed milyan inta udhexayso oo soomaaliyeed ayaa food insecure yani cunto aan haysan oo cuntadoodu ay yar tahay intii la rabe ka yar tahay afar milyan xaaladoodu waa sii durugsan tahay ilaa saddex ilaa shan boqoloo kuna aad baa looga dayrinayaa xaaladooda ma jiro marka mushkilo ka weyn ee intaas saamayso oo kaleeto afar xilli roob lama arag waxaa intaa dheer habnololeedkeennii hore ama xoolo dhaqatada ama beerahan ku tabcanno maaragtay roobka baa nagu kordumay ayadoon waxba loo diyaarsaneyn entire pastoral lifestyalkaas waa dumay roobabku waa yaraadeen haddana wax nooma diyaarsano dowlad wax noo diyaarisa ma jirto marka walidaalika mushkilaadkaas ayaan isweydiinay sanadka horraantiisii dabadeed waxaan idhi su-aalo waaweynaa jira sidee habnololeedkaa dumay dhibaatada uu keenay loola qabsadaa waxaan adaptationka yidhaahdaan oo aan annaguna ula qabsan karnaa waa mid tan labaad waxaa timid su-aal kale oo ah haddiiba ay yacnii saa tahay yaa waaye cidda maaragtay arrintan qaban karta waxaan halka iyo ka raadinay dadka maaragtay ahlulxalli walcaqliga ah dhinaca go-aanka ah iyo dhinaca aqoonta labadaas aan ka raadinay ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha soomaaliya saalax jaamac ayaa sheegay in intii soomaalidu ay is-eegayeen dhexdooda halis fara badan ay saamayn ku yeelatay habka ay ku dhisan tahay noloshoodu inihii ay soomaalidu ama halahooda ama maarkaysaay arigooda ama lo-dooda iyo beerahooda iskaga mashquulsanaayeen adduun weynihii isbeddello waaweyn baa ka dhacay boqol iyo konton boqolkii sanna u dambaysay waxaa dhacay isbeddello halis gelinaya hab nololeedkeeni ama jabuuti ku noolo ama etoobiya iyo ismaamulka ku noolo ama deegaanka soomaalidu ay kenya ka degto ku noolo ama soomaaliya ku noolo haliso soomaalidu aanay dhaadanayn ayaa soo wajahaya ina badan inta iyagu iseegeynaya halisahaasi waxay ka soo burqanayaan isbeddello aadamuhu uu keenay oo cimilada ku imanaysa bobulationkii soomaaliyeed badhkii baa caawa iyagoo hodan ahaa oo xoolo lahaa oo beero lahaa abaar la tacaalaya oo macaluul qarka u saaran shaqo wanaagsan bay dowladdu ka qabatay in laga baaqsado macaluusha annagoo kaashanayna beesha caalamka rabadaan muuse jaamac v o a jibuuti